wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee dowlad goboleedka hirshabeelle liibaan cabdiraxmaan ayaa magaalada jowhar kusoo xiray tababar ku saabsanaa ladnaanta iyo adkeysiga culeysyada shaqo hooyanimo bulsho iyo hogaamiyeed kaasi oo loo qabtay haweenka kaasi oo loo qabtay haweenka xubnaha ka ah golaha deegaanka iyo haweenka ka shaqeeya nabadda ee degmooyinka jowhar iyo warshiikh gudoomiyaha golaha deegaanka degmada jowhar cusmaan mukhtaar baare iyo sidoo kale xogeeyaha degmada ayaa faahfaahin ka bixiyay muhiimada tababarkan u leeyahay xubnaha haweenka ee ku jira golaha deegaanka
waxaa farxad mar labaad iyo mar saddexaad noo ah inaad nala joogtaan weliba muddo dheer nala qaadataan aadaan u jeclaan lahayn waxaan rabaa wasaaradda iyo maxaanku irahda hay-adda s b a in ay noo kordhiso meesha hadda haweenka aan ka soo xulanay in ay noo wada keenaan golaha deegaanka oo dhan haween iyo ragba in warshiik tagno iyo ina joor wada nimaado waxayna u kala duwan tahay malaha hadduu al yidhaahdo wasaaradda iyo waxaan ka codsanaynaa iyo hay-addaba in sidaas ay noogu fududeeyaan sida uu sheegay gudoomiyaha guddigaba waxaan leeyahay in maalin maalmaha ka mid ah aan wada tagno
barnaamijkii noo soo socday xiritaankiisa maalinta oo noo bilaabanayay iyo maanta laba wejiyaan kala leenahay maalinta barnaamijka noo bilaabanaya waa isku cusbeen xoogaa isdhexgal ma jirin maanta waxaa umalaynaa isdhexgal badanaa jiro farxad badanaa wejiyadiina ka muuqato taasna aaday noo farxad gelinaysaa sideedaba barnaamijyadanna waxyaabaha lagu golleeyahay waxaa ka mid ah in bulshadu ay isdhex gasho aaraada iyo fikirada kala duwan iyo haddii ilaahay ku idmaayo dhaqanada kala duwan iyo maxaa la yidhaahdaa degmadana jowhar waxaa laga yaabaa in kaljar gooni ay leedahay midda warshiiqna ay kaljar kala leedahay wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose hirshabeelle ayaa sheegay in tababarkaani uu muhiimada gaar u leeyahay haweenka ku jira golaha deegaanka islamarkaana ay sii laba jibaari doonaan inaan maanta halkan kusoo gebagabayno tababar diiradda aan ku saaraynay kor uqaadista iyo xaaladaha soo wajaha haweenkeenna ku dhaqan dowladda hirshabeelle gaar ahaan labada degmo maanta waxaan u malaynayaa maalintii aan idiin furaynayay tababarka iyo maanta waxa aad hore u haysateen iyo waxa aad maanta oo aan soo xirayno tababarkan wax farqi weynaa u dhexeeyo waxaan isleenahay insha allahu tacaala markaad ku noqotaan deegaankii ama degmadii aad ku laabataan inaad wax weyn ka bedeli doontaan xafiisyadiinnana aad kusoo kordhin doontaan wax aad u sarreeyo tababarkan ayaa inta uu socday waxaa lagu bartay qorshayaasha iyo farsamooyinka ay haweenka ka shaqeeya arrimaha nabadda iyo hogaaminta bulshada adeegsan karaan si ay adkaysi ugu yeeshaan culeysyada ay kala kulmi karaan inta ay ku guda jiraan howlahooda shaqo